rabbi ha u naxariistay waxaa dhowaan wilaayada islaamiga ah ee galguduud ku geeriyooday naqiib axmed dilixow jimcaale oo ka mid ah nuqabada wilaayadaas naqiibka ayaa u geeriyooday xanuun la soo darsay oo muddo ula xanuunsanaa waxa uuna ahaa naqiibka abubakar oo ka mid ah beelweyn tamursade naqiibka ayaa waxa uu aada uga dhex muuqday dadaaladii looga hortegayay xamladii ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayada waxaana geeridiisa ka tacsiyeyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid ayaa ka tacsiyey geerida ku timid naqiib axmed dilixow jimcaale oo ka mid ah nuqabada wilaayadaas isagoona dhanka kale ehelkii iyo muslimiintii uu ka tegay u sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dardargeliyaan dowrkii naqiibka ee ahaa difaaca kudha waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib axmed dilaxow jimcaale naqiibkaasoo naqiib ama hogaamiye diineedna ahaa oo ummadda muslimiinta guud ahaana ugu tacsiyeynaynaa gaar ahaan beeshiisa ansaarta ah ee ogaaska beesha murunsada ugu horreeyo ogaas cabdulaahi daahir axmed si gaara ehelkiisa iyo qaraabadiisii iyo carruurtiisa ugu tacsiyeynaynaa axmed dilaxow jimcaale wuxuu ahaa hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa runtii tadlixiyaadkiisii dadaalkiisana aad iyo aad waxay usoo muuqatay xamladii labada sine ugu dambeysay gobollada dhexe lagu soo qaaday gaar ahaan galgaduud si gaare deegaamada beesha murunsad ay degto cadowga ay ka soo qaadeen ayuu aad iyo aad ugu muuqday waxaan leeyahay marka qabiilada ama beesha murunsada booskiisii iyo meeshii uu ka tegay iyo sakhrib ka aadanaa in la buuxiyo qof marka ummadda insha allahu tacaala kaalintiisii galaayo in meeshaasi si degdega looga raadiyo soo kale waxaa dhankiisa ka tacsiyey ogaaska guud ee beesha murursade ugaas cabdulaahi daahir axmed kaasoo ka warramay waxa uu ahaa naqiibka sheegayna inuu ahaa mid aad u qalbi wanaagsan oo jecel nabadda ah iyo wanaagga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maantay waxaan halkan uga hadlaynaa annagoo ah odayaasha murursade odageenni nabadoonkeenni naqiibkeenni dilixow axmed dilixow jimcaale waxaan leenahay ilaahay samriya iimaan allah naga siiyo ahladiisina waa uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay adikana samriya iimaan allah idinka siiyo asagana jannatulfirdows allah ha ugu bishaareeyo dadkana maarata annagana gadaashiisa alla nama fidneeyo dilaxow jimca axmed dilaxow baa la yidhaha aabihiis maarata magacaasu axmed dilaxow buu ku magac dheeraay laakiin waxaa la yidhaha axmed dilaxow jimcaale nin odaya oo akhyaara oo waxgaradahu ahaa waxaa la yidhi addiinu isnaani siqaawatulyad wasifaa lqalbi nin qalbi saafiyahu ahaa oo qalbigiisu saafiyaha ummadda isugu mid tahay jecel nabadda iyo wanaagga haddii hadda cadowga maaragtay gaaladaahoo duulaana aad u nacbow ahaa waa kuwan iyagana odayaasha beesha oo si wada jira uga tacsiyey geerida naqiibka kadibna u duceeyey ilaahay ha u naxariisto nabadoon axmed dulixow wuxuu ahay nabadoon khaymo badan oo daacada oo dadka dulmiga badan aan ahayn ka shaqeeya shareecada islaamka iyo kitaabka ilayso kor u noqo lahaayeen ka shaqeeya nin khaaliyaho uu ahay ilaahayna hau naxariistaan leenahay ahaladu ka baxayna waxaan leenahay ilaahay sabar iyo baan haynka siiyo axmed dilixow waxaan ka mid nahay beelweynta abakar ee uu nabadoonka ka ahay oo soo dooratay oo jeclaatay inuu u shaqeeyo kula uguna shaqeeyo shareecada ilaahay kitaabka ilahay inuu ku hogaamiyo naqiibkeeniyo wahay ilaahayga subxana wa tacala jannatulfirdows ha ugu bishaareeyo bacdigiis alla nama fidneeyo muslimiinta dhammaan sabar allaha ka siiyo allaha u naxariistay naqiibkan geeriyooday ayaa waxa uu kaalin ka qaatay halgankii looga hortagay xamladii xasan sheekh ee uu ku soo qaaday gobolka galgaduud kaasoo guuldaro kala kulmay mujaahidiinta shabaab iyo cimaamadeydii beelaha ah ee u istaagay ku dhaqanka iyo difaaca shareecada islaamka ee uu naqiibkan geeriyooday rabbi weyne ha u naxariistay qayb lixaadle ka ahaa